Dhallinyaradan oo ku nool magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa noloshooda ka maareeya fujinta dhagaxa lagu dhiso guryaha kuwaasi oo laga soo saaro buuraha ku yaala duleedka bari ee magaalada Beledweyne. Fujinta dhagaxaantan oo intooda badan ku jira dhul adag ayaa loo adeegsadaa buris, badeel iyo biro kale oo ka caawinaya soo saarista dhagaxa. Haddaba qaar ka mid ah dhallinyaradaasi ayaa ka warbixiyay shaqadooda iyo sidoo kaleeto caqabadaha ay kala kulmaan.
waxaan ka shaqeeyaa dhagaxaan ka shaqeeyaa Een, haddi- adiga muddo oo shan iyo toban sano camal ah labada kun iyo shantii aan soo galay Een, waa muddo oo kow iyo toban sano camal aan ka shaqeeyayaa waxaan ku shaqeynaa een, gaariga oo dhagaxa rabo baa wa- waa noogu imaanaa meel oo isku imaad oo fira ah oo laisugu yimaado oo shaqaalo isugu yimaadaan isugu nimaadaa Een, halkaasuu een, baabuur walbaaba intuu shaqaalo rabo ka wadana dee buurahaasa la-aada ama waadiyaasha la-aada sidii wax loo soo helo maanta lagu soo shaqeynayaa Een, meelaha dhawaan kasoo qaadan jirnay adiga yoomiye een, afar kaariko shan kaariko lix kaariko sidii oo kolba dalabka shaqada ay tahaan wax ku keeni jirnay laakiin haddii dalabka isagoo taagana hadda yoomiye aan laba kaariko la keeni karin maxaa yeelay jaagii waxa loo doonaya ama baardheeraa loo doonaya ama kala bayraa loo doonaya iyagaasoo adana si tabartii sii dhammaaday buurta aragta aan fuulnaa waa de- shan iyo toban kilomitir labaatan kilomitir waa waa ceelgaal waa harar waa qowlad waa xujuub waa sariraale waa teegbuule meeshii buurba aan jid ka saarnaba waa ka fuulnaa qalab wax lagu jabsho waa jiraa oo wa- oo kambani laga hela waa jiraa oo dhagaxa jabsho ama soo saara ama oo fudeeyo waa jiraa hadaa laba kaar ka heshid hadaa saddex kaar ka heshid hadaa afar kaar ka heshid barga waxaa soo tuurataa helisa